dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay arrimaha doorashada soomaaliya mar uu ka hadlayey qalinjabinta dufcaddii koowaad ee barashada dastuurka iyo wadaniyadda somalilan warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay wariyaha v o e da sagal mustafa xasan
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlayay doorashada dalka soomaaliya ayaa sheegay in maalinta doorashada loo asteeyey ee shan iyo tobanka mey ay tahay maalinta s y l ee dhalinyarada islamarkaasina labadani maalimood aanay ahayn kuwa isgelaya madaxweynaha oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxauu yidhi hal qodob dalkan soomaaliya bisha shan iyo tobankeeda ayay u adkaysteen inay madaxweyne doortaan inay soortaan inay nabad galaan allah ka dhiga waa ducaynayna waayo nabaddu waa xulyo wada yihin laakiin waxaad hoosta ka xariiqayaa shan iyo tobanka markay doorteen waxay hoosta ka xariiqeen iyagu weli waxay ka hadlaan waan ka hadli doonaayeen inaynaan dib isu soo sheegan shan iyo tobanka may maxay tahay shan iyo tobanka may waa maalintii s y l asaasay kabacdi waxay u bixiyeen maalintii dhalinyarada labada magac ee ay ku beegeen iyo talmaanta madaxweynahooda meelna taariikh islama yeelan waan ka bareen dhanka kale madaxweynuhu isagoo la hadlaya dadka kasoo jeeda somalilan ee jooga muqdisho ayaa waxauu yidhi dadka somalilan u dhashay ee halkan iyagu magac ku ahaa ee dhaarkood wax ka tareen ay qarqar jaamacaddan wax ka aasaaseenay ka dhisteen ee aabbayaashooda magac iyo taariikhda ku ahaayeen ee intay tegeen xamar yeli waxaan nahay waxaan matalnaa somalilan oo baarlamaankaanu gonaynaa oo waanu codaynanaa mara baad soogtaa turubba qiyaamidana joogaa dadkii maxaa ku dhacay xamar intaasoo caalim baa joogto diinta la akriya xadka la akriya intaasaa wanaagga laysfalaya qolnay haddana ka dhaariyey iyo ka dooranaya iyo ka ucodka siinaya waxa u yidhi qofka somalilan ka tegay ee baarlamaanka tegaya inaanu cidna mataliyo nin aqligiisa iyo kuweynaanta u shaqa tegay xataa jaaliyad maaha kaa ninka doortay isaga damiirkiisu kaa siiyey iyo ka oggolaaday ee doonaya inuu masiirkiisa ka taliya horta waa damariyo nabadsaa waxba isku dhaaban qolada ay doortaan waxaa ka soo gaara codka somaliland iyaguna somaliland baharka joogtana dhibaatada ka gaadhana annaga nooma eersadaan oo somaliland waa dhashay ma idhaahdaan kuwa somalilan ay ka mid yihiin kuwa jaamacaddan xaarxaaday ee asaaskeeda ahaa ee aabbahood tacliimka ku suutan yahay ee maanta xamara intuu keligii tegay qofkaasi oday maantana madaxweynaha ka dooranaya anigu yiri qal maarku isagana ceeb bay ku tahay waalidkii uu ku gafay qaankiisa walaadu ku gafay isaguna meel ka musday sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa